halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
sharci ah ilaahay kusoo noqotay xiliyaan saddex bilood kadib markay xukuumadaydu caasiisay kalsoonida kalsoonideedu muuqda waxay u kudisay dareenka ah waadayaadka weyn ee aniga iyo xukuumadayda horyaala anigoo ka guulaya dareenkaas ayaa waxaan xubnaha xukuumadda faray inaysa dabdelgelin loo hubiyo waadayaadka wasaarad walba horyaala isla markaana natiijo la taaban kara ka sameeya boqolka maalmood ee ugu horeeya mudane gudoomiye mudanayaal waxaa maanta golaha barnaamijka soo gudbinayaa barnaamijka xukuumadda oo dhamaystiran barnaamijkaas wuxuu ku salaysan yahay shan hadaf oo asaasi ah midda koowaad waxaa weeye diida socodka siyaasadda iyo kamida dhalinta hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka midda labaad waa sugidda ammaanka midda saddexaad waa kobcinta dhaqaalaha midda afraad waa dowlad wanaagka midda shanaad faa'iidooyinka bulshada wey haddii aan ku hogaan xagga siyaasadda gaar ahaan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa kala yahay inaan idila wadaago in xukuumaddu ay ku dhawaaqday tallaabadii la taaban karo saddex bilood ee lasoo dhaafay sida xukunkii hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka wuxuu ka kooban yahay saddex qodob oo kale ah hirgelinta federaaliyadka dalka dib u eegista dastuurka iyo diyaarinta hannaan doorasho